waxaan u imaanaynaa marka axkaamtii axkaamtii baan u imaanayna insha allahu tacaala loo baahnaa ruuxa muslimkaa inuu ilaaliyo waxaan idhi camal ruuxu markuu la yimaado rabbina ugu dhowaanayo laba shardi baa lagaa maarmaan camal walba shardiga koowaad waxa weeye camalkaasi inuu sharciga waafaqsan yahay nebi maxamed salawatullh waslamu aleyh waa in lagaga dayanayo waa inuu kitaabka alle ku yaallo ama sunnada nebiga ku yaallo salawatullah waslamu caleyh waa kow shardiga labaadna waxa wey waa in ilaahay dartii loola jeedo marka la samaynayo oo haddii aan alle dartii loola jeedin camalka istustus loola jeedo ha lagu sheego loola jeedo ha lagu maqlo loola jeedo dadka uun iska raacaya hadday tahay markaasi waxa weyaan camalkaasi maqbuul ma aha waxa aad la imaanaysa iyo soonka fadliga iyo ajrigaan hadda soo sheegaynay laga helayahay waa midka sharciga la waafajiye wey sharciga sidaad ku waafajin marka waa inaad axkaamtii barato markaad baratay kadibna isku daydo inaad soomkaaga ku dabaqdood miisaanka sharciga aada ilaaliso marka sidaasay macnaha ku imaan karin dadka marka yacni soomka lagu leeyahy soomku dadku toban qaybood baa loo qaybiyaa ilaa toban qaybood baa loo kala qaybiya soonka marka la yidhahdo dadkao dhan midi waxa weeyaan waa ruux muslim ah qaangaadhay caqli le degan oon safar ku jirin ka nabad gashan waxyaalaha soonka diide ee ka hortaga ruuxa noocaas oo kalea soonkaa ku waajibaya wakhtigiisa inuu gutoona waajib ku yahay waa muslim waa qaangaadhay caqli buu leeyahay yacni waxa weeyaan wuu degan yahay safar kuma jiro wuxuu ka nabadgeshan yahay waxyaalaha oon haysanin marka waxyaalaha soonka diida waxyaalaha soonka diida sida dhiigga oo kale iyo waxyaalahaasoo kaleta macnaha waxa weeyaan waxyaalahaana ma haystaan ruuxaasi soonkaa waajib ku ah waa saynu u badannahay ayib ruuxa labaadi waxa weeye waa ilmaha yarkaa sakiirka aan qaangaadhin wey ruuxa sakiirka aan qaangaadhin soonku waajib kuma ah maxaa yele nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh ayaa wuxuu leeyahay rufica alqalamu can halaahatin saddex qalinka waa laga koryeelay qalin wax laga qorayo ma jirta wy macana saddexdaasi waxaa kow kaa ruuxa hurda ilaa uu soo tooso hadduu maanta o dhan ku qarwo oo ku hadayaaqo ku hadaaqo waxyaalo kufriya iyo gaalnimo iyo macaasi hadduu ku hadaaqo isagoo hurda loo qaban maayo ilaa uu ka baraarugo ka tooso ka labaadna waxa weeyaan ee isagana qalinkii uusan waxba ka qoraynin waa ilmaha yarka ilaa uu ka qangaado ka saddexaadna waxa weye waa ruuxa waalan ilaa uu ka miirsado oo caqli kaga soo laabto saddexdoodaaba waxba laga qori maayo marka ilmaha yarkaa soon laguma laha soon laguma laha laakiin waxaa habboon ilmuhu mar haddii uu tamyiiz gaadho oo wax kala sooci karo yuusa qaan gaadhinba laakiin waxaa fiican in soonka in la soomiyaa fiican oo dadka waalidiinta iyo dadka mas-uuliyadda carruurtu saaran tahay inay soomiyaan baa fiican si ay waajib kuma aha laakiin waa loo tababaraya waa loo sii laliyayaa waxaa la rabaa inay lasii qabsadaan oo berrita ay qaan gaadhaan ayadoo soonku uu yahay wax caadi ah camal caadiya isagoo u ah inay qaan gaadhaan baa la rabaa sidaa daraaddeed dee selafku ridwaanullahi calayhim waxay samayn jireen culimmadii selafku iyo selafku kulligoodba waxay samayn jireen caruurta way soomin jireen carruurta waa la soomin jiray waana sunnada hadda lunsan oo dadweynaha muslimiinta in badan oo ka mid a ka maqan carruurta in la soomiyo khaasatan haddii ay adkaysan karaan haddayna adkaysan kareen macnaha waxa weeye meesheeda wey laakiin waajib kuma ah haddii la soomiyo oo ilmihii uu soomo ama salaad tukado isagoon qaan gaadhin waa laga aqbali haddii la xajisiiyo waa laga aqbali haddii la cumraysiiyo waa laga aqbali laakiin waajibkuma aha waajibkuma aha kii waajibka ahaana kagama filla oo waa looga baahan yahay markuu qaan gaadho laakiin waa loo qoriyo ilaahi subxana watacala fadligiisay ka mid tahay wanaagaas inuu u qoro addoonkiisa sidaas weyaan qaangaadhka marka ilmaha yarkaana waa qaybta labaad oo isaga soon laguma laha waajibkuma ah ka saddexaadi waxa weye waa ruuxa waalan ee caqligu ka maqan yahay isagana wax sooma kuma waajibayn hadduu la yimaado xataa ka asixi maayo majnuunka caqliga aan lahayn ee waalan ama nacaska ablaha ah ee waxba kala sooci karin isagana soon laguma laha hadduu la yimaado xataa laga aqbali maayo maxaan loo aqbalaynin ilmaha yarkaana looga aqbalay ilmaha yarkaa tamyiiz buu leeyahayo caqligiisu wuu joogo waxbuu kala sooci karaa laakiin kani waxba ma kala sooci karay biyihii caana ma kala yaqaano marba hadduusan waxba kala sooci karaynin hadduu la yimaado xataa laga aqbali maayo maxaa yili nebigu sal lla alay waslam wuxuu leey xadis saxiixa inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu binniyaat wainama likulli imriin maa nawaa camalka waxa uu lagu aqbalaa hadduu niye ku dhaco oo niye ula timaado oo qalbiga uu ka soo fulo sidaasuu lagu aqbalaa laakiin camal uun xubnuhu sameeyeen lama aqbalo way macnaha sidaas wey haddii marka uu marna miyiirsanayo marna uu waalanayo ruux mar wuu suuxayaa marna wuu miyiirsanayaa markuu miyiirsado ayaa soonka looga baahaya waajib buu ku yahay maalintaas taagan xilliga markaa taagan buu soomi xilliyadii kale uu waalaa ama uu miyirka lahayn uusan miyir qabinna waxba laguma laha waxba laguma xataa ma qadaynayo qalla xataa lagama doonayo mar hadduu macnaha wax wuu waalanya ka afraadi waxa weeye waa ruuxa da-da ah ee duqoobay ama rag ha noqdo ama haween ha noqdo oo markaa waxaa dhammaaday intuu duqnimo gaadhay oo hantatac gaadhay ayaa wuxuusan kala soocin ilmo yar oo kaluu la mid noqdayo waxba ma kala sooci karo isaguna yacni dadka qaar waxaa jira heerkaa gaadha nebiguna salawatullahi wasalaamu caleyh waa ka nabadgeli jirayo cimriga heerkaa gaadhsiisan nebigu ilaahay buu ka magangeli jiray allahuma innii acuudu bika min ardali lcumur cimriga midkiisa heer kaa gaadhsiisan ka hor inuu dhintuu ruuxu ku fiicanya marka cimriga noocaasee hadayaanka gaadhee ruuxu isku dardarmadee caqligiisu tago hadduu da-da noocaasa gaadho soon laguma laha wax lagu leeyahay ma jiro wax macnaha raashina uu bixinayana ma jiro wax ku waajibana ma laha ilmaha yarku la mid yahay marba hadduu da-daa gaadho ruuxu dad badanoo noocaasina waa jiraan qaybta shanaadi waxa weeye waa ruux keri waaye soonkii ha keri waaye yacni lagama rajo qabo inuu hadda kadib xataa karo awoodo sida ruuxa odayga ah ama islaamta duqda oo kaleeto laakiin aan gaadhin caqligoodii ma tegin yacni da-da iyo duqnimada laba qaybooda qaybi waxa weeyaan caqligii o dhan baba tegayaba ilmo yaroo kale ruuxu noqonaya qaybina waxa weeyaan caqligii ma tegina laakiin ruuxii tabar buusan u haynino soonkii baa dhibay ama ma ahe cudur buusan la awoodi karin uu xanuunsanaya xanuunka uusan la awoodi karin soonka u diidayna rajo lagama qabo inuu ka bogsoodo sida kansarka oo kale cudurro waxaa jira yani inta ibni aadamka hadda ay gaadhay khibradiisu aan rajo laga qabin ruux inuu ka bogsoodo inuu u dhintaba mooyaane haddii marka ruuxu uu soonka awoodi kari waayo wuxuu la awoodi kari waayey cudur aan laga rajo qabin inuu ka bogsoodo wuxuu la awoodi kari waayey da iyo duqnimo ku timid ruuxaasoo kaleeto soonku isagana waajibkuma aha waajibkuma aha maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahy fattaqu llaha ma staطactum ilahay ka cabsada intaad awoodaan ma awoodi karaan marka laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha naf ilaahay kuma kallifo waxayna awoodi kareen yaysan awoodin oo ha laga saamaxo soonkii laakiin waxaa laga doonayaa qoladan dambe waxaa laga doonayaa fidya raashiin bay bixinayaan raashiin bay bixinayaan waa ruuxii da-da ahaa iyo ruuxii xanuunka aan laga bogsoonaynin uu hayey raashiin bay bixinayaan raashiinkay bixinayaanna waxa weeye raashiinka la isticmaalo beriis ha noqdo bur ha noqdo yacni wax sonkor ha noqdo raashiinmada la isticmaalo raashiinkaa isaga aba wuxuu bixinayaa maalin walba hal miskiin buu quudinaya ruux maalin walba hal miskiin miskiinka waxaa la siinayaa yacni wax u dhigma taqriiban la dhihi karo yacni waa ilaa laba boqol iyo lixdan gram laba boqol iyo lixdan gram macnaha waxa weeye yani maya macnaha waxa uu bixinayaa nus kiilo iyo toban gram nus kiilo iyo toban gram ayuu bixinayaa oo maalin walba laga rabaa nus kiilo iyo toban gram ayuu bixinaya maalin walba waxaa kaloo uu heli karaa inuu raashin ingegan maalin wal bixiyo laga bixiyo waa la heli karaa waxaa kaloo uu heli karaa inuu intuu raashin sameeyo oo uu raashin kariyo uu isugu yeedho soddon miskiin isugu yeedho soddonkaa miskiin raashinka ay hal mar wada cunaan ay ka fulaan kifaayo wey iyadana waa ku filanta adugu ama raashin ingegan bixi oo nuskiilo iyo macnaha waxa weeyaan iyo toba iyo toban graam maalin walba waxay noqonaysaa marka yani wax ku dhow taqriiban shan iyo toban kiilo iyo waxoogaa bishii ayay noqonaysaa ama meahe intaad raashin weynba ruuxa la qabto oo mar raashin la wada kariyo masaakiinta cunaha la yidhahdo ama meahe maqaayadba raashin ka karsantaha inta la geeyo mid walba macnaha wax wey cunha la yidhahdo soddon ruuxa macnaha wax wey masaakiina ama sagaal iyo labaatan masaakiina sidaas wey yani kolba muddada ay ku dhammaato bisha dadkaasina qoladaas wey qolada lixaad waxa weeye oo ka mida dadka waa ruuxa musaafirka isagoo socoto ah oo safar ku jiru soonkii ku yimid ruuxa noocaasoo kale ah waxaa u bannaan inuu afuro wuuna soomi karaa labadaba khiyaar baa la siiyey haddiise soonku uu dhibayo oo safarta uu ku jiro maalan waxa weeye soonka uu dhibaata ka soo gaadhaysahay waa laga fiixaya inuu soomo laysa min albiri siyaamu fi safar nabigu salawatullah waslamu aleyh wakiilaha yani biriga iyo wanaagga kamid maaha adoo socotaa inaad safarto inaad soonto macnaha waa haddii soonku ku dhibayo wey hadduusan soonku ku dhibaynin oo socotadaadu macnaha ay socoto iska raaxa ay tahay maalan diyaarad baad ku safraysaa maalan baabuur baad ku safraysaa maalan yani marka baad ku safraysaa maalan kuma dhibayo hadduusan ku dhibaynin khiyaar baad leedahay ama afur oo gadaalka qalle ama soon oo dadka la soon oo haddaba iska soon labada waad heli kartaa waa ruux hadduu musaafir yahay axaadiis fara badan baana kuso arortay ka toddobaad oo dadka ka mida waxa weeye waa ruuxa xanuunsanaya xanuun ku hayo xanuunkiisana inuu ka bogsoodo la rajaynayo kii hore wuxuu ahaa xanuun baa haya rajase lagama qabo inuu ka bogsoodo kaas waan soo sheegnay hadduu xanuunhayo ruuxa oo inuu ka bogsoodana ay suurtagal taho rajo laga qabo dhakhaatiirta marka loo geeyo ay yidhahdaan cudurkani daawuu leeyahay suurtagal wey ruuxa inuu ka bogsoodo haddii taasi uu ruuxu noocaya ayadana waxa weeyaan saddex qaybood baa loo kala qaadaya saddex qaybood in uusan soomku dhibaynin culaysna uusan ku haynin dhibaatana ayna ka soo gaadhin cudurku kuma daba dheeraanayo soonka daraaddii cudurku kuma weynaanayo soonka daraaddii kuma dhibaatoonahayo wuu soomi karaa dadku la soomi karaa hadduu noocaa yahay cudurkiisu inuu soomaal waajib ku ah maxaa yeelay soonkaa waajib ah wax hor istaago oo hadda u diidana oo ka hor istaagana meesha ma yaallo soonkaa marka waajib ku ah ka saddexaad waxa weeye soonkii baa dhibaya soonkii waxoogaa culays buu ku yahay wax dhiba laakiin ka soo gaadhi maayo ama xubin u gu'i maayo ama cudurkii ku daba dheeraan maayo ama macnaha uma dhiman maayo laakiin waxoogaa dhib buu ku hayaa oo mashaqo iyo dhibaatu ka dareemaya ruuxa noocaasoo kaleta ah ayadana waxaa u bannaan inuu soomo iyo inuu afuro oo dib ka soomo waa u bannaanta ilahi subxana wa tacaala waa ka ayadda qur-aanka ku lahaa yani fi suurati albaqara faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra ruuxii xanuunsanaya ama safar ku jira maalmo kale ha sooma intuu iska afuro waa xanuunkaasi haddii ay culus tahay inaad la soonto haddii uu soo uu ku dhibayo ha ahaatee dhibaatada ay u dheer tahay inuu ama cudurkii ka bogsooshhiisa laga bogsoodo dibrid dibdhac ku keenayo ama xubin baa u go-aya jidhka ka mid ama meehe ruuxii baaba u dhimanaya inuu afuro waajib wey markaas waajib bay ku noqonay inuu afuro maxaa yeele ilahi baa subxana wa tacala wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum naftiina hadilina walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiina halaag ha ku ridina nafta badbaadadeed waa laga maarmo wey marka ruuxaasi inuu afuro dib ka qaleeyo waa laga maarmo waajib bay ku taha markaas ruuxa sideedaadi waxa weeye ayuu dhiiggii xaladaa ku yimi haweenayda noocaasa iyadana soon kama soonku macnaa waxa wey soon kama asaxayo xaaraam wey inay soonto waxaa la mid a dhiigga dhagma dhalmada haweenayda umusha bisha ramadaan dhiigga dhalmadu intuu hayo iyadana ma soomi karto bisha ramadaan waa qeybta sideedaad wey maxaa yeele nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh ayaa sidaa inoo jideeyey sidaas ayuuna macnaha waxa weye haweenka nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh u amray inay afuraan laakiin ha afuraan dib bay ka qallayn doonaan goortii macnaha waxa wey dhiigu ka go ramadaan ku baxo gadaal dambay ka qallayn doonaan waxaase fiican bisha ramadaanka dambe intaan la gaadhin inay gabadhu soonto oo iska macnaa waa muddadii lagu lahaa ay iska iska guddo macnaa caaisha radiallahu canha waatay odhanaysa yaani bisha shacbaan ayuu ugu badnaa soonkaygu sababta oo aan nabigaa soomi jiray yani waxa weeyaan soonkaa nebigu markuu soomo soonkiisaa u badnaa markuu soomo ayaan aniguna macnaa waxa weya wixii waajibaada lagu leeyahy ayaan iska gudi jiray macnaa marka inay ku dadaasho haddii ay dhacdo gabadhu intay intay gabofal shamayso ay waktigii lagu lahaa iyo maalmihii lagu lahaa dibrid ay dibrido oo ramadaankii kale kusoo galo ayadoo kuwii hore lagu leeyay dembi wey toobadkeen buuna u baahan yahy laakiin wax hoola ah iyo wax raashiina ku waajibaya ma jiro wax raashiina kuma waajibayo raashiinna lagama rabo maalmihii lagu lahaa un halaga helo maalmihii lagu lahaa un ha laga helo sidaas wey macana laakiin raashiinku waajibmaayo hadday xataa mid saddexaad kugu soo gasho dembi unbaa sii siyaasan mooyaane laakiin xoola dusha kaama saarna raashiinna laguguma laha sidaasaa raajixa walow culimada qaarkood oo macnaha waxa weeyaan ay khilaafsan yihin xataa gabadhu haddii ay ayadoo macnaha waxa weye dhiiggii cadadaa qabto salaada fajarka ilbidiqsi ka hor hadduu ka go-o maalintaa waa lagu leeyahy ilbidiqsi ka hor haddii iyadoo maanta soomanayd oo uusa macnaha waxa weeyaan caadi ahayd haddii qoraxda oon dhicin ilbiriqsi ka hor uu dhiigu ku yimaadana maalintaasi uma xisaabsana saas wey maana maalintaasi maalin u xisaabsan ma waa inay dib kala timaado qadayso wey maana saas weya marka xaydka lalama soomi karayo dhiigga dhalmada ayaa isaguna la mid waxaan asagu ku jirin dhiigga la yidhahdo yani damulfasaad dhiigga macnaha waxa weeyaan caadada aan ahayne ka baxsan caadada ee haweenka qaarkood ku dhaca dhiigga noocaasoo kaleeta isaga kuma jiro oo asaga waa lala soomi axkaamta ruux daahir oo kaleetay macnaha waxa way gabadhu leedahay salaada iyo iyada macnaha waxa arrimahaas axkaam gooniyay leedahay waa dhiigga ka baxsan caadadii gabadhu ay lahayd ee zaa'idka ka ah ee macnaha waxa weeyaan haweenka qaarkood ku yimaada istixaadada la yidhahdo ruuxa sagaalaadi waxa weeye ee dadka soonka ka mid ah haweeneyda uur kale iyo haweeneyda nuujinaysa uur bay leedahay way nuujinaysaa ama way nuujinaysaa ama uur bay leedahay waxayna u cabsanaysaa hadday soonto ama lafaheeday u cabsanaysaa ama ilmahayba u cabsa waxay samaynaysaa marka ayaduna waxaa u banaan inay afurto waxay u banaan inay afurto laakiin dib bay ka qadayn hadday qadaysana wax yani raashina laguma laha wax raashin a laguma laha sida raajixa xooga badan wey culimada qaar baa waxay leeyihiin hadday u afurto lafaheeda oo lafaheeday u cabsatay markaasay u afurtay waxba laguma laha raashina laakiin qadihun baa lagu leeyahay haddii laakiin ilmaha cabsi ay u cabsanayso u afurtay waxaa lagu leeyahay qallana waa lagu leeyahay raashin iyo inay raashinkan soo sheegnay oo kale inay bixisana waa lagu leeyahay laakiin sida raajixa waxa weye oo xooga badan haddii ay lafteeda u cabsatay hadday ilma u cabsataba waa isku mid qallo un baa lagu leeyahay mooyaane wax raashin a laguma laha xadiidka nebigaa kutusaya salawatullahi wasalaamu calayh xadiid anas bin maalik uu warinayo nebigu wuxuu lehy salawatullahi wasalaamu calayh ina allaha wadaca can ilmusaafiri shatra salaa wasawma can ilmusaafiri wa can ilmurdici waalxubla ilaahay subxaana watacaala musaafirka ruuxa safarta ku jira wuxuu ka dejiyey oo ka dhaafay salaada miskeed salaada misked macnaa waxa weye yani salaadihii la gaabinayey waxaa kaleeto soonka uu ka dhaafay ruuxa musaafirka iyo haweeneyda nuujinaysa iyo midda uur kale ilahay soonka waa ka dhaafay macnaha waxa weye waxaa loo baneeyey inay iska afuraan markay dhibkan ka baxaan ama macnaha waxa weye ay umusho ama macnaha ilmaha u cabsanaysayba weynaado naaska ka go-o xilliga noocaasoo kale soomi karayso in ay soontoy qaldaysa ayaa laga doonaya sidaas weyaan ka tobnaad oo dadka ka midii waxa weeye waa ruuxa u afura inuu ruux geeriyoonayo badbaadiyo khatar ku jira ruux biyo qaadeen oo kaleeto ayuu u baahday masalan waxa weeye inuu cuno oo cabo oo uu badbaadiyo ruux kaleeto naf khatar gashay badbaadadeeda ruuxii u afurana oo inuu afuro mooye si kale uusan ku badbaadin karin iyadana inuu afuro waa u banaanta hadduu afurana qadlaa laga rabaa tobankaa qaybood ba dadka u kala baxaan tobankaa qaybood ayaa dadka loo kala qaadi wax lagu leeyahay soon iyo waxaan lagu lahayn wax inay afuraan u banaanto qadla laga doonayo iyo waxaan macnaha waxa weeyaan yani aan afuri karin wax afuri karaya oo laga doonayo yani raashiin uu laga doonayo qada aan laga doonin kulli macnaa waxa weeye intaasa isugu guda imaanaya inta haddaan kaga soo baxno waxaan ku daraynaa insha allahu tacaala soonka sugnaanshihiisa hore waxa ruuxa looga baahan yahay iyo gadaal dambe haddana waxyaalaha buriya oo soonka kaa jebin kara soonka wuxuu u baahan yahay marka hore oo uu sugmayo horta wuxuu ku sugnaadaa soonka ama shacbaan oo soddon buu soddon buuxsanta ama ramadaan oo bishii la arko haddii ramadaan bisha la arko in la soomo waa waajib haddii iyadoo la arag ay shacbaan soddon buuxo noqotona ayadana waa waajib soonka marka waxaa laga maarmaan a marka hore inuu ruuxu niyo la yimaado hadduu soonku waajib yahay sida ramadaan oo kale waa inuu habeenkii ruuxu niyo ku baryo qalbigiisa waa inuu gashado in berri ay soon tahay waajib lagu leeyahay ilaahay dartii uu u soomayo waa inuu qalbiga gashado hadday niyadaa qalbigii ku dhaafta habeenkaas soonkaagaasi khatar buu ku jiraa nabigu salawatullah waslamu aleh wuxuu leeyahy man lam yubayit asiyaama bileyli falaa siyaama lah ruuxan habeenkii soonku uusan qalbigiisa ku baryin soon ma laha niyada marka qalbigaa laga yidhaahdaa oo qalbigaa la geliyaa mooyaane afka lagagama dhawaaqo nawaytu sawma qadim iyo waxyaalaha dadka qaarkii ay yidhaahdaan wax sharci ma ah wax meella ku yaalla ma ah niyada la doonaya in lala yimaado waa niyada qalbigaa wey qalbigaaga waa inaad geliso inay berri soon tahay waajibna yahay inaad soontana lagaa doonayo khalaas intaa haddaad qalbiga gashato laga bilaabo maqribka qoraxda markay dhacdo ilaa laga gaadhayo salaada fajar intaysan salaadu dilaacin inta u dhaxaysa ilbiriqsi ka mid a haddaad qalbiga gashato inaad berrito inaad soonto waajib ay kugu tahay niyadii waa dhammaystiranta waswaaska kaleo dhan ka bax naweytu sawma qadim iyo fardan adaa'an iyo waxaasoo dhan macnaha waxa wey wax meel haysta ma ah sharciga kuma sugnaa waa bidcooyin gadaal lagala yimid waxaa kaloo iyadana ka mid a acmaasha loo baahanya ruuxa muslimka inuu la yimaado soonka inuu macnaha wax wey suxuurto waa inuu suxuurto suxuurta buu nabigu yihi salawatullahi waslamu aleyh suxuurta baraka ku jirtay bal nabigeenu salawatullhi waslamu aleyh wuxuu yihi suxuurtanada iyo suxuurta ahlulkitaabka yahuudiya nasaarada waxaan ujeedaa soonkanaga iyo soonka yahuudiya nasaarada waxaa u dhexeeya suxuurta hiraabta hiraabta hore haddaadan wax cunin soonkaagu wuxuu kaaga ekaanay soonka yahuudiya nasaarada kadib marka waa inaad ka duudo ood ka leexiso maxaad kaga leexin suxuuro haddaad xataa wax kale aada weydo intaad daqiiqad yar soo toosto afka biyo ku macnaa waxa weyaan waxoogaa biyo cad cantuug hal mar biyo liq wax kale xataa haddaad weydo si aad sunnada nabiga salawatullah waslamu aleyh u fuliso suxuurtu marka waxay ka mid tahay soomka sunankiisa fiican in lala yimaado ay ka mid tahay waxaa ka mid a in afurka la dedejiyo afurka in la dedejiyo oon la daahinin soomaalida caadi waxaa waa inay yidhahdaan yani wax weli xaadi baa muuqata xaadi intay saa u fiiriyaan oo qoraxda ku fiiriyaan ba odhanaya xaadi baa muuqata xaada muuqata laysuma dirin laakiin waxaa laysu diray habeenkiiba mar hadduu dhankaa kasii muuqdo kasoo muuqdo ay qoraxda kasoo baxdo dhankaa hadduu habeenku idin kasoo galo maalintuna xagga ka daba jeediso qoraxdana ay inay dhacda ku hubsataan afura taas wey nabigu salawatullahi wasalaamu calayh ummadda barakadeeda iyo fadligeeda wuxuu ku sheegay in suxuurta iyo hiraabtana la dibdhigo afurkana la dedejiyo inagu waynu khilaafsannahay afurkana waa la dibdhigi qoraxdii inay dhacday la hubo ayaa haddana balukaadan hubsanna lasii haynaya iska hubso laakiin markaad hubsato hasii daay saasaa hadyiga iyo khayrka iyo wanaagku ku jiraa suxuurtana toban saac iyo sagaal saacda la suxuranayana waxaa ka fiican boqol kiiba boqol waxaa ka fiican inaad aadaanka ku dhaweyso aadaanka inaad ku dhaweyso oo inta la dibdhigi karo hiraabta in la dibdhigo saas weyaan khaasatan yani yani baallaankadaata jadwaladantadaata dadka loo soo qorqoro ee loo soo dhadhajiye xilligaasaa ugu dambeeyo la yidhahdaa qaar badanoo ka mid a waa khaldan yihin wakti badan oo iska ixtiyaada iska qaadanaya marka iska hubso waaguiisan kugu beryin aadaanka wax yar ka hor ama aadaankaba haddii xataa lagugu adimo adoo wax cunaya gacantaada waxaad ku haysa sida xadiidka nabiga saxiixa ku sugan salawatullah wasalaamu caleyh gacantaada markaa wixii aad ku haysaay dhammee saas weyaan xataa adigoo macnaha gacanta ku haya hadii lagugu adimo xadiis saxiixa nabiga ka sugan salawatullah waslamu caleyh saas weyaan marka in taana la dedejiyo tanna la dibdigo waa laga maarmaa soonkii markuu kuu guntamo oo sidaasi uu u dhaco waxyaalo badan baa soonka buriya soonka wax badan baa jebiya waxyaalaha soonka jebiya haddaan soo ururino waxaa ka mid a yacni galmada galmada ragga iyo haweenka dhex martaay soonka way jebisaa ayadaana ugu weyn wax soon jebiya soon wax lagu jebiyo dembiga ka dhashaay waxa ugu weyn yacni waxa weye galmada ugu weyn ruuxii marka soomanaa soonkiisu ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo oo macnaha waxa weye sameeye arrinkaa isaga ah sameeye arrinkaa isaga ah soonkii waa ka jabaya kow ha ka jabay hadduu soonkaasi ramadaan ahaa soon waajib ku ah u ahaa waxaa laga doonayaa arrimo dhowra inuu la yimaado kow horta inuu toobad keeno dembi weyn buu galee inuu toobad keeno kow ta labaad weeyaane waa inuu maalinkii isaga ahaa ee uu fasaadiyey waa inuu dib ka qalleeyo waa laba ka saddexaadna waxa weeyaan kafaaro adag baa dusha ka saara waa inuu kafaaro gud la yimaado maxaa kafaaro gud u noqon karaya saddex mid ka mid a waa inuu la yimaado ta koowaadi waxa wey waa inuu qoor xoreeyo addoon intuu soo iibiyo waa inuu xoreeyo xoolihiisa ku bixiyo addoon lama ma hayo hadda ama xoolaba ma haysto ama addoon baaban adduunka ka jirin haddii addoontii ay suurtogeli weydo addoontii mu'minadda ahayd inuu xoreeyo waxaa laga doonayaa inuu lixdan miskiin quudiyo lixdan miskiin inuu quudiyo ayaa laga doonaya maya talabaad waxay tahay yacni haddii ay ay addoontii u suurtogeli weydo waxaa laga doonayaa inuu soomo laba biloodoo isku xiga laba biloodoo isku xig abuu soomi maalin kamida hadduu afuro labada biloodoo isku xiga oo maalin afuro udhaxaysiiyo wax alle wixii ka horreeye uu soomay oo dhan waxa way halbacad lagu nisoomi si cusub buu u bilaabay allahuma inuu sharci cudurdaar sharciga inuu u afuro oo masalan waxa weeyaan maalin ciidaa soo gashay maalmaha ayaamu tashriiq layidhahdaa soo galay yacni waxa weye gabadhii dhiiggii baa ku dhacay sidaasoo kaleeto inuu u dhacdo oo uu u afuro mooyaane hadduu iska afuro isagoo labadii bilood dhexda kaga jira waa inuu laba biloodoo cusub bilaabo wixii hore dhan waxba kama jiro saas wey laba biloodoo isku xigtusoomi labadaa bilood hadduu awoodi kari waayo oo uu kari waayo waxaa iyadana laga doonayaa inuu quudiyo lixdan miskiin miskiin walbana wuxuu siinayaa qadarkii aan markii soo sheegnay oo ah nus kiilo iyo toban giraam ayuu miskiin walba siinaya ama lixdanka miskiinba intuu guriga raashiin ugu qabto oo u yeedho ayuu hal mar dhersinaya cunto siinaya markaa kadibna waa kala dareerinaya kafaarada kafaara gudkaasi waa looga baahanya tawbadna waa looga baahanya almuhim waxa weeyaan ruuxii yacni galmo sameeyo oo xaaskiisa ku dhaca maalin ramadaan isagoo sooman yacni intaasaa laga doonayaa soonkiisina waa ka jabay haweeneyda haddii iyada uu ninkeedu qasbo oo uu ka tambadiyo ka qasbo ayada waxa weeyaan sida inoo imaan doonta culamada qaarkood waxay leeyihiin soonkii kama jabin qolina waxay leeyihin soonkii waa ka jabay laakiin hal maalin oo qadaan baa iyada laga rabaa waxaa laisla ogolyahay inaysan kafaara ku waajibin saasaa loo badan yahay kafaarada isaga ku waajibtay kuma waajibayso leanna waxa weye waa la qasbaday iyada waa la qasbaday oo waa laga tambatay ninkan kadaata macnaha waxa weeyaan soonkiisa jabiyey labadii soonba isku daray e yani waxa weeye wax boobay dinkan kadaata wey ninka macnaha waxa weeyaan kafaarada laga doonay waxaan isaga soonka yani iyadana laisku khilaafsanya soonka ma jabiya mise ma jabiyo laisku khilaafsanya culimad isku diidan yihiin yani hadduu ruuxu biyo iska keeno hadduu biyo iska keeno oo ama haween ha noqdo ama rag ha noqdo yani dhunkashada oo kaleeto maalan taabashada oo kaleeto maalan gacanta biyo laiskaga keeno maalan yani ruux hadduu biyo iska keeno isagoon galma samaynin soonkii ma ka buraya mise kama buraya bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin waa ka buraya waa ka buraya maadaama isaga doorashadiisa iyo wuxuu isagu la yimid iskaga keenay galmadii oo kale la macno tahayo soonkii waa ka jabayaa bay leeyihin laakiin waxaa ila xoog badan wallahu aclam bisawaab waxaa ila xoog badan qowlka odhanaya ruuxii biyo ka yimaadaan laakiin galma aan samaynin inuusan soon ka jabin qowlkaasaa ila xoog badan maxaa yeelay waxaa laysla ogol yahay oo sharcigu baneeyey in yacni haweeneyda iyo ninkeedu in ay macnaha waxa weeye ay u banaan tahay wax alla waxaan galma ahayn markay sooma yihiin yani dhunkasho ha noqoto taataabasho kale ha noqoto hawl kale ha noqoto waa u banaan tahay mar hadday taasi banaan tahay wixii ka dhalan lahaa ee biyo iyo imaanshaheedana ayadana waxa weeyaan lama sheegin inay soonka jebinayso haddaan la sheeginna waxa weeyaan daliil bay u baahantay daliil marka cad oo ku cad inay jebinayso soonka uu jebinayo biyaha galma la-aanta yimaadaayo daliil qumani lama hayo sidaa daraaddeed ayaa waxaa leeyahay qowlkaasi aad moodaa inuu xoog badan yahay waxaana dooranaya culimo fara badan oo culimada islaamka ka mid a sheikhulislaam macnaha waxa wey waxaa ka mid ibni xasmi iyo sheekh naasir iddiin alalbani iyo rag badan oo noocaasoo kaleeta ayaa dooranaya oo culimada islaamka ka mid a waana qowl aad u xoog badan aahaar aad u fara badan oo salafkii ay kasoo guurinayaanna way jirtaa oo albaani uu soo guurinayo oo kutusaysa inaysan weysada inaysan jebinayn soonka jebinayn macna ayib waxaa banaan saan sheegnayba labada ruux ee isqabaayay in ay macnaha waxa weye wixii galmo ka sokeeya inay sameeyaan waa u banaantay laakiin sharti waxaana kutusaya xadiisa caaisha radi allahu canha ay leedahay nebiga ayaa idhunkan jiray salawatullahi wasalaamu calayhi isaga oo sooman laakiin bay leedahay caaisha nebigu wuxuu ahaa salawatullahi wasalaamu calayhi nin iska adag naftiisa ka adag ruuxii marka isu cabsanayo oo aan iscerin karin oo laga yaabo inuu simirraxdo oo uu macnaha tii weyna ku dhacayo xaaraan bay noqonaysaa marka ta hore xaaraam ka noqonaysa taataabashada hore xataa xaaraan bay noqonaysa limaada lianna waxa weeye min baabi sadi daraa'ic ninkii macnaha seeraha ku areeraheeda ku wareegaystahay wuu ku dhici marka dambe ninka marka ciddaan ishayn karin waa midkii caaisha tilmaamayse asaga waxa wey marka rabbi isla dhawaada ruuxa laakiin isku kalsoona ishayn karaya iscelin karaya ruuxa noocaas oo kaleeta ah yani labada isqabtahay wixii aan galmo ahayn inay sameeyaan dhib ma laha sidaas axaadiista nabiga ayaa kusugan salawatullah wasalaamu calayh waxaa kaleeto iyaduna soonka jebiya oo waxyaalaha soonka jebiya ka mid a cabitaanka iyo cunitaanka ama afka ha laga qaato ama sanka ha laga qaato maxaa yeele ilahi subxana watacala wuxuu leey wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri cabda oo cuna ilaa waa berigu idin cadaado waa berku cadaado si fiican u cadaado ood aragtaan yani waxa weye cabda oo cuna buu yo alla subxana watacala uu leey sanka haddii laga qaatona waa la mid oo sanka wixii kaa galo oo gudaha galay isagana sanka waa jebinaya nabiga salawatullah wasalaamu caleyh waa ka odhanaya xadiidka laqiiq ibni sabra sabra wuxuu leeyahay wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuna saa'iman sandaarsiga biyaha markaad weysanaysa aad sandaarsanaysa ku xeel dheerow oo sanka biyaha gudaha u geli inaad sooman tahayba mooye oo haddaad soomantahay macnaha sandaarka iska ilaali sandaarso laakiin biyaha ha ku fogeyn ha ku fogeyn haddaad biyaha ku fogeysay ku galaan waxa weeyaan soonka inuu jabo ayaa imaanaysa markaas marka ama san ka qaado ama af ka qaado cunitaan wixii ah oo caloosha gaadhaaya iyadana soonka uu jebin waxaa la mida cunitaanka iyo cabitaanka oo iyagana soonka jebinaya laba shay ka koowaadi waxa weeyaan waa irbadda laysa siiyo ee jidhka dheefinaysa irbad waxaa jirta cuntada iyo cabitaankaba lagaga maarmi karo oo ruuxa inta lagu duro uusan uma baahanayn cunno iyo cabitaantoona sida faleebadoo kaleeto faleebadoo kaleeto waa nafaqo wey nafaqada irbada noocaasoo kale cunitaanka iyo cabitaanka lagaga maarmi karayo ayaduna waxay la macno tahay cabitaankii iyo cunitaankii wayna jebinaysaa soonka haddii laakiin irbaddu aysan jidhka dheef siinayn daawo uun ay iska tahay wax dheef oo jidhka ay siinayso oo cabitaan iyo cunitaan lagaga maarmi kara ayna jirin irbada noocaasoo kale ma jebinayso soonka irbada caadi daawada loo qaatoo kaleeto xataa hadduu ruuxa marka irbada lagu dhufto dhadhankeeda uu cunaha ka dhadhamiyo cunaha ata dhadhankeeda hadduu soo gaadho ma jeedinayso soonka haddayna marba cunno iyo cabitaan lagaga maarmi karaynin kaasi waa ka koowaad oo ka mida labada shay ee cunitaanka iyo cabitaanka lamida ka labaadna waxa weye ruuxa haddii dhiig lagu duro dhiig baa lasoo qaada maalan dhiiggii dhiig bax baa ku dhax ruuxi waa dhiig baxay asagoo sooman dhiig baa lasoo qaaday markaasaa dhiiggii lagu duray dhiig baa lagu shubay ruuxa noocaasoo kalea soonka waa ka jabaya maxaa yeelay cunita cuntada iyo cabitaanku sidiisaba waxa ay keenaan ee jidhku ku noolaadaay waa dhiig dhiig bay isu bedelaan dhiiggii oo dhiig ahaanaba haddii jidhka la geliyaay cuntadii iyo cabitaankiiba isagaaba ka xeel dheer isagaaba kasii xeel dheer sidaa daraaddeed haddii ruuxa dhiig lagu duro oo dhiig macnaha lagu shubo ayadana soonka waa jebinaysa oo cunitaanka iyo cabitaanka lamid waxaa kaloo iyadana soonka jebiya ruuxu hadduu iska matajiyo hadduu intuu afka gacanta geliyo iska matajiyo iskamatajintaasi marka waa haddii uu isagu u qasto iskamatajinta way hadduu soo dhaafo muntaga oo ka tambato kuma jirto soonku ma jabayo laakiin soonku wuxuu jabayaa haddii ruuxu uu isagu iska matajin seeba isaga matajin masalan waxa weeyaan calooshu jijibiyey calooshiisu jijibiyey riixriixay gacantuu masalan afka geliyey wax macnaha uu isku yaqaano hadduu ursado inuu mantagayo uu kas u ursaday isagoo doonaya inuu mantago wax hadduu indhihiisu ay qabtaan uu ka yalaalugoonahayo ku mantagayu fiiriyey isagoo doonaya inuu mantago hadduu u kas isaga mantajiyo soonku waa ka jabay haddiise laakiin mantagku soo dhaafo ka tambato soonku ka jabi maayo xataa hadday calooshu ruux intay wareegto uu mantagi soo qabto mantagaa inaad isku celiso shardi maaha ha iska celin hana iska keeni hadduu isagu iska yimaada soon kaa jabi maayo haddaad laakiin adigu sabab u noqoto markaa way markuu kaa jabay nabigeenna salawatullahi wasalaamu caleyhi wuxuu leeyahay man daracahu lqayu falaysa calayhi qada waman istaqa'a camdan falyaqdi ninkii mantagu soo dhaafaay qado laguma laho soonkii kama jabin ruuxii laakiin yani iska mantajiyaay ha qaleeyo buu nabigu salawatullahi waslamu aleyh soonki waa ka jabaye sidaas man waxaa kaloo iyadana soonka jabiya dhiigga aan hadda soo sheegnay ee caadada ah ee haweenka isagana ka yimaada iyo dhiigga dhalmada labaduba soonka waa jabiyaan waa xaggan kusoo marnay haddii gabadhu iyadoo sooman uu ku yimaadahay soonku waa ka jabaya xataa ilbiriqsi ka hor afurka ka hor ilbiriqsi haddii dhiiggaasi ka yimaadahay soonkeedu waa jabay soon ma sii wadi karayso maalintaasi maalin u tirsan ma ah inay dib ka qaldayso waxaan soonka jabinaynin sida raajixa iyadana xooga badan ruux hadduu istoobo toobinka hadduu ruuxu istoobo ama dhiig iska qaado ruux dhiig u shubo ama maahe ilig ilig iska bixiyo ilig intuu iska bixiyo dhiig ka yimaado xubin ka mida dhiig ka yimaado haddii ruuxa dhiig laga qaado ama uu istoobo sida xooga badane raajixa iyadana waxa weeye inuusan soonka jabin laakiin culimada qaar baa qabaa xadiidka loo deliishada arrintaa iyada culimada qaarkood u deliishadaan ee ah afdar alxaajimu waalmaxjuum kii la toobay iyo kii wax toobada waa afuren xadiidkaas waa xadiid saxiixa waa mansuux waay waa la nasakhay oo xadiid baa ka dambeeyey uu nebigu leeyahay salawatullahi wasalamu caleyh ku ruksaynayo oo ku ogolaanayo in ruuxa haddii dhiig uu iska qaado ama istoobo inuusan soonku ka jabaynin uu ku sheegay xadiidkana waxaa soo saaray daara qutni iyo bayhaqi xaafid lxajar iyo sheekh naasir idin albani kulligood waa tasxiixinayaan xadiid xadiidkaasaa marka nasakhay sidaa daraaddeed dhiig layska qaado iyo toobintoona waysada maxaan ujeedaa soonka ma jabinayo cala raajic sida xooga badan aqwaasha ahlilcilmiga marka la fiiriyo waxaa la mid a taasoo kaleeto yacni wax alla wixii dhiig iska keen oo dhan macna ayadana soonka ma jabinayo waxaan soonka jabinin sidoo kale canuusta la liqay dad far badan oo macnaha waxa weeye soomaalida waxaad arkaysaa yani waxa weye candhuuftu ay tufayaan candhuuftu ma jabi soonka waxaan soonka jebinin indhakuusha dadka qaar ba macnaha waxa weye mooda ma jebiyo xataa daawada ruux uu qaadanayo haddiisan cunitaan ama cabitaan noqonin ma jebinayso maxaa yeele daliil looma hayo waxaa u bannaan ruuxii isagoo sooman inuu cunto dhadhamiyo khaasatan haweenka oo kaleeto guryaha markaad joogtaan oo jikooyin ku jirtaan oo raashin karinaysaan raashinka waa dhadhamin kartaan intaad dhadhamisaad tufaysaan waa bannaanta laakiin uusan kugu cararin inuu gudaha galo umbaa la diidaya macna way bannaanta midda iyada waxaa kaloo banaan ruuxu in uu waxyaale uu udgoon uursamo soonka saara waa u banaan ayadana soonka ma jabinayso waxaa banaan ruuxu inuu cadaydo niska hore iyo niska dambe maalintoo dhan wuu cadayn karaa wax karaahaa kuma jirto niska dambaa layaa cadaygu karaahayahay daliilkeedu waa daciif waay waxaa xoog badan inuusan wax karaaha ku jirin waxaa kaleeto u banaan ruuxa sooman soonka yacni kulaylkiisa iyo oonkiisa wax ka fududeeyo inuu sameeyo oo muxuu samayn karaa masalan biyo inuu dusha iskaga shubo inuu qabaysto maalan yani inuu qabqabow isla saaro oo iska qaboojiyo oonkiiy wixii saarnaa isagoo la cabaynin macna wax way cunayn iyadana waa u banaanta maxaa yeelay nebiga waxaa laga sheegay salawatullhi wasalaamu caleyh imaamu maalik iyo abu daawuud ba waxay warinayaan saxaabada qaarkood waxay ka warinayan inuu nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh uu biyo madaxa iskaga shubayo isagoo sooman oon iyo kulayl daraadi waa banaanta marka maraquya intaad qaadato inaad isla saarto oo kaleeto way iska banaanta cabdullahi bn cumar iyo anas ibn maalik oo kaleetaa samayn jiray baa la yidhahdaa oo iyaguna sidaa yeeli jiray marka intaasaa soonka buriya soonka waxaa buriya marka lasoo ururiyo galmada cabitaanka iyo cunitaanka iyo intii la macnahayadee lamidkaayadee sheegnay iyo sidoo kaleeto iskamatajinta iyo dhiigga caadada ah ama dhiigga dhalmada intaasaa soonka jabisa wixii kaleeta ee la yidhaahdo soonka waa jabiyaa taqriiban waa qowl laga xoog badan yahay intaas unbaa daliil xoog badan haysata inay soonka jabinayaan intaa lafteeda markay soonka jabinayaan shardi bay le saddex shardi baa lagu xidhaa shardiga koowaadi waxa weeyaan ruuxaas cabaya ama cunahaya ama iska matajinaya ee soonku uu ka jabayaay waa inuu shaygan aqoon u lahaa inuu soonku ka jabinayana waa inuu yaqaano cilmi u lahaa asagoo jaahiloon aqoonin oo moodahayaba in uusan shaygani soonka ka jabinin oo hadduu ismatajiyo uusan soonka ka jabin hadduu ismatajiyo soonka jabi maayo isagoo jaahil ah oon garanaynin laba siloodba jahligu waa ku yimaada mid weeyaane xukunkii sharcigaba ma yaqaano oo wuxuusan garanayninba mantagu inuu jabiyo soonka jabiyo ama meehe isagoo ismoodsiinaya in uusan waagii baryin yuu raashinkii cunay inuuna waagii weli baryin buu moodaya guriguu ku jiraa raashinkii iska cunay amin dambuu arkay waagii oo cad ama meehe wuxuu ismoodsiyey inay qoraxdii dhacday markaasuu raashinkii cunay waa jaahil midka horena xukunka sharciga buu jaahil ka yahay labadan dambena waxay jaahil ka yihiin waktigiibay jaahil ka noqdeen intaasoo dhan soonku ka jabi maayo intaasoo dhan soonku ka jabi maayo adilo far badan bay leedahay qur-aanka ka mid a rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina o akhta'na waxaa ka mid ah xadiiska nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh xadiidka cadiy bni xaatim ninkii saxaabiga ah markay aayadda soo degtay xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad aayaddaasi markay soo degtay cuna oo cabba ilaa habeenki iyo maalintu idinkala caddaanayaan oo labada liilan ay kala baxayaan ayaa wuxuu yidhi ayaddaas markay soo dirta waxaan soo qaatay buuri laba xadhig laba liilan baan soo qaatay markaasaan barkinta hooskeeda gashaday buuri cabaad markaan hurdaba intaan soo qaado oon banaanka usoo baxaan labadii liilan saa isugu fiirin buuri midna waa madow yahay midna waa cadyahay markay ii kala cadaadaan oo kala garto inuu kana midabkiisu cadyahay kana midabkiisu madow yahay unbaan rabaa buuri inaan cuntada iska joojiyo si u waday u waday u waday laba liilan oo dhuudhuuban goorbay kala caddaan waa goor macnaa waabarki waagii uu beriyeo qoraxdii ay soo dhowdaaye sidaasuu sameeyey waagii markuu beryey buu nabiga u yimid salawatullah waslamu calayh markuu nabiga u yimid bu nabigu wuxuu ku yihi salawatullah wasalaamu calayh barkintaadu waa ballaadhantaada guud barkintaadu way ballaadhanta macnaa laga wadaa barkintaada waabarkii ilaa waxaa laga waday labada liilan habeenka liilankiisii iyo maalinta liilankeedii labadii liilan barkintaada ay hoos galeenee wada qaaday aleelaha waa barkin ballaaran buu nabigu ku yidhi salawatullah waslamu calayh macnaa waa la kastamay markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi waxaa laga wadaa habeenka mugdigiisa iyo maalinta cadaanteeda laga wadaa labada liilane laba xadhigoo yar yaroo barkinta hoosteeda gelaya lagama wado maxalushaahidku waxa weeye ninkaa saxaabiga subaxnimadii buu raashinka cunay markuu nebiga u yimid nebigu muusan ku odhan salawatullahi wasalaamu calayhi soo celi maalintaa iyadaa eed raashinka cuntay maxaa yeelay jaahil baayo xukumkuusan garanayy xukumkiibuu garan waayey soonka lama soo celinayo marka waxaa ka mid a xadiidka ay warinaysa asma bint abibakar waxay leedahay waktigii nabiga salawatullahi wasalaamu calayh ayaa maalin maalmaha ka mida waxaan moodnay inay qoraxdii dhacday markaasa waxaan bilaabnay inaan raashinka cunno markaan raashinka cunnay kadib baa waxaan aragnay qoraxdii banaanka taal mayna sheegin marka inuu nebigu amray inay maalintaas soo celiyaan bal curwa wuxuu leeyahay lama amrin inay maalintaas soo celiyaan marka ruux hadduu jaahil yahay xukunka sharciga garanaynin waktiga uu ismoodsiiyo sidaa uu raashinka ku cunaay soonku ka jabi maayo ayib ta labaad waxa weye shardiga labaad inuu ruux xusiisan yahay markuu ismantajinayo ama raashinka cunayo ama haweenta uu galmoonayo ee soonku kaga jabayahay waa markuu isxusuusan yahay hadduu ishalmaamo oo isagoo moodaya inuusan soomanaynba uu raashin cuno inuu afuran yahay isagoo ismoodaya hadduu haweentiis u galmoodo hadduu iska matajiyo wax soon oo ka burayo ma jiro kama uu burayo waxaa kutusaya xadiidka nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay man akala man nasya wahuwa saa'im faakala washariba falyutima sawmahu fainama acamahu llah wasaqaa ninkii ismoodsiiya isagoo sooman oo ishalmaama oo cuna oo cabaa soonkiisa maalinta ha dhamaystirmo ha dhammaystirto ilaahay baa cunto siiye quudiye oo cabiye yani waxa weeyaan cabitaan siiye ilaahay baa waraabiyey oo cunto siiye soonkiisa ha iska dhamaystirto buu nabigu salawatullah waslamu caleyh laakiin markuu ku baraarugo oo isxusuusto waa inuu daayo ruuxii arka ruux sooman oo ishalmaansan oo raashin cunaya ama cabayana waa inuu baraarujiyo oo yidhahdo warjeeji war soomaalia soomaliya waa inuu xusuusiyo soomaalida waxay yidhahdaan waa loo aamusaa waa loo aamusaa w hadhergo ilaah baa cunto siiye hadherga ma aha watacaawanu cala albiri wataqwa wey isu kaashada wanaagga iyo biriga isu kaashada walaalkaa oo macnaha waxa weye soonkiisii khatar u jira markaad aragto waa inaad uga digto warjeeji waa inaad tidha xusuusiso wey maanaa sidaas weyaan shardiga saddexaad waxa weeyaan ee ruuxa waxyaalaha hadduu la yimaado soonku kaga jabayahay waa inuu mukhtaar yahay waa in macnaha waxa weeyaan isaga ikhtiyaarkiisa waxaan ku sameeyo haddiise lagu qasbo soonku ka jabi maayo mansagii baa lagu qasbay cunitaankii baa lagu qasbay cabitaankii baa lagugu qasbay galmadii baa lagugu qasbay haddayba qasab ku timaado adiga khiyaarkaada adan kula imaanin haddaadna timaado xataa wax way soonku kaa jabi maayo